alaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh kulan wacan oo wanaagsan idilahaantiinba saaxiibayaal meel walbood joogtaan iyo si walboo maqalkayaga raadhiyaha caddaado uu idiin soo gaarayaba saaxiibayaal waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka falanqaynta wararka oon alaaba ku falanqayno wararka ugu dambeeyey ee caalamka iyo weliba geyiga soomaalida saakana waxaan idinkugu haynaa qodobo xiise badan oo aad kaga boga doontaan barnaamijka intuu hawada ku jiro subax wanaagsan saaxiibayaal Hare
mar kale saaxiibayaal subax wanaagsan radio cadaado ayaad dhegeysanaysaan qaybihii hore ee barnaamijka falanqaynta wararka saaka qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah dowladda kenya waxa ay sheegtay inay dishay xubno ka tirsan al-shabaab maxaa ka jira barnaamijka ayaan idinkugu soo gudbin doonaa saaxiibayaal waxaad kaloo ku maqli doontaan wasiirka arrimaha gudaha soomaaliya oo maanta ku wajahan dhuusamareeb ujeedka socdaalkiisa ayaan idiin soo gudbin doonaa waxaad sidoo kale maqli doontaan khasaare ka dhashay qarax lala eegtay ciidamo ka tirsan kuwa amisom waa kuwee barnaamijka hargeyso ka dhacay barnaamijka ayaan idinkugu soo gudbin doonaa saaxiibayaal sidoo kale waxaad maqli doontaan shir maalintii labaad ka socda magaalada hobyo ee gobolka mudug safgarad ayaa jira waxyaabo laga wada hadlay ayaa jira barnaamijka ayaan idinkugu soo gudbin doonaa ayana qeybaha dhexe ee barnaamijka amaba hore waxaan kusoo gudbin doonaa haddii allah awoodi leh ogolaado heesta tidhaahda waayahay saaxiibayaal barnaamijka qeybihiisa hore ayaad ku maqli doontaan qeybaha dambe sidaad horey uga barateenba waxaad ku maqli doontaan xubinta kalamaan barnaamijka saaka waxaa farsameynaya saaxiibkay mahad nuure axmed waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah jila jaamacadile soo saaristiisa waxaa qeyb ka qaatay cabdirashiid cali maxamed meel walboo joogtaan iyo si walboo maqalka iyaga raadyaha cadaado idiin soo gaarayaba saaxiibayaal mar kale subax wanaagsan saaxiibayaal mar kale subax wanaagsan waa subaxnimo talaada ah taariikhda ay ku beegan tahay lix iyo tobanka bisha toddobaad ee luulyo sanadu waa laba kun sagaal iyo toban qaybihii hore ee barnaamijka falanqeynta wararka ayaad dhegeysanaysaan radio cadaado qodobada aad ku maqasheen waa qodobada barnaamijka ugu xiisaha badan islamarkaana idinkugu soo gudbin doono qodobo kalean sidoo kale idiin haynaa iyo arrimo xasaasi ah oon idinkugu soo gudbin doono balse markan yaanan idinka hordhicin heesta daafurka waa barnaamijka kusoo dhawaada saaxiibayaal
waayahay saaxiibayaal haddaan intaa uga soo gudubno hasha labada geel jecel noqotaya gadeedii barnaamijka falanqeynta wararka ayay daafur ahayd qeybaha kale ee barnaamijka haddii aynu eegno war qoraalaha oo kasoo baxay ciidamada booliiska wadanka kenya ayaa waxaa lagu sheegay in howlgal ay sameeyeen ciidamada kenya ay ku dileen saddex xubnood oo ka tirsan ururka al-shabaab xilli ay ku sugnaayeen deegaanka
keynta ah ee xadka ay la wadaagaan soomaaliya ee wadankaasi kenya qoraalkan ayaa lagu sheegay in xilliga la dilayay xubnaha ay miino ku aaseen deegaanka ee keynta ah khasaarana ay doonayeen inay ku gaarsiiyaan waxyeelada ciidamada ilaalada xuduudda ee wadankaasi kenya balse ra- is-rasaaseyn dhex martay ciidamada ee wadankaasi kenya iyo ragga ka tirsanaa al-shabaab ayay ee, kenya ku sheegeen in laba ka mid ah ciidamada booliiska la dilay sidoo kale ee, booliiska kenya ayaa sheegay inay hayaan xog ku saabsan xubno ka tirsan al-shabaab oo ku sugan deegaanadaasi ee dirirtu ay ka dhacday sidoo kalena weli ee, ay ku raad joogaan xubno kale oo ka tirsan al-shabaab oo ayana weeraro ka geysan raba deegaano ka tirsan wadankaasi kenya dadka deegaankaasi ay dirirtu ka dhacday ayaa sheegay inay yihiin kuwo had iyo jeer ee taageera siiya al-shabaab sidoo kalena waxa ay sheegeen in ciidamada wadankaasi kenya ay yihiin kuwo doonaya inay ilaashadaan xuduudda islamarkaana ay baacsadaan baacsadaan ay doonayaan cid kasta oo gacan siisa al-shabaab ayay yidhaahdeen ee ciidamada wadanka kenya gaar ahaan kuwa booliska oo warkan qoraalkaa soo saaray si kastaba ha ahaatee ee booliiska wadanka kenya iyo al-shabaab ayaa inta badan waxa ay diriri ku dhex martaa qeybo ka mid ah xuduudda ay la wadaagaan soomaaliya walow ay inta badan sheegaan inay khasaare gaarsiiyeen al-shabaab balse sida dhabta ah al-shabaab waxa ay inta badan weeraro ee miino ah iyo sidoo kale kuwo jidgal ah ay u geystaan ee ciidamada wadanka kenya ee ilaalada ka haya xuduudda ay wadaagaan soomaaliya sidoo kalena waxa aan caddayn sababta dhabta ah ee ka dambeysa weerarkaasi lamana oga khasaaraha dhabta ah ee soo gaaray dhankooda wadanka kenya balse war qoraal ah oo ay al-shabaab dhankooda baahiyeen ayay ku sheegeen ee in ay al-shabaab ay guulo ka geysteen ee weerarkaasi islamarkaana ay kolonyo ka tirsan ciidamada wadanka kenya ay dhibaato ku gaarsiiyeen waayahay falanqeynta wararka raadiyaha cadaado ayaad la socotaan
Hey, hey, blashegtiyo. Habar, habar, ma joogtee.
dhanka iyo magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud haddii aynu eegno magaalada dhuusamareeb waxaa maanta kusoo wajahan wafdi uu hogaaminayo wasiirka arrimaha gudaha xukuumadda federaalk soomaaliya cabdi maxamed sabriye kaasoo haatan ku sugan magaalada muqdisho ee caasimada dalka soomaaliya wasiir- wasiir sabriye ayaa horey dhowr maalmood waxa ugu sugnaa magaalada dhuusamareeb isagoona qeyb ka qaatay heshiiskii madaxda al-sunna ay kula biireen galmudug iyo dowladda federaalk ah ee soomaaliya islamarkaana uu dadaal ee dheeraad ah ku bixiyey xalinta dowladda federaalka ah iyo khilaafkii ka dhex jiray madaxda maamulka galmudug ujeedka wafdiga wasiirka arrimaha gudaha soomaaliya ee magaalada dhuusamareeb ayaa lagu sheegay in ee, la filayo in maalmaha soo socda lagu dhawaaqi doono guddiga qabashada shirka dub heshiisiinta ee ee ee deegaanada reer galmudug amaba ee beelaha dega galmudug oo horey loogu dhawaaqay in lagu qaban doono magaalada dhuusamareeb ee caasimada maamulka galmudug magaalada dhuusamareeb waxaa saakay laga dareemayaa sida ay ii sheegeen ila lagu kalsoonaan karo qabanqaabada soo dhoweynta wafdiga wasiirka arrimaha gudaha soomaaliya waxaana sidoo kale magaalada dhuusamareeb ku sugan ra-iisul wasaaraha dalka xasan cali kheyre oo muddadii ugu badneyd ee uu ku maqnaado ay tahay gobol ka tirsan soomaaliya falanqeynta wararka raadyaha cadaado ayaad la socotaan qeybihii dhexe ayaan ku guda jirnaa ee, dhanka iyo hiiraan haddii aan u weecanno ee, khasaaro ayaa ka dhashay qarax lala eegtay ciidamo ka tirsan midowda afrika ee amisom gaar ahaan ciidamada etoobiya warar dheeraad ah waxay ka soo baxayeen qarax khasaare kala duwan geystay oo ciidamo ka tirsan kuwa etoobiya ee howlgalka amisom ah lagula eegtay ee, deegaan ka tirsan ee gobolka hiiraan khasaarahan ee qaraxan oo ahaa miinada nooca dhulka lagu aaso ayaa waxa uu ka dhacay deegaanka halgan ee gobolka hiiraan waxaana la eegtay kolonyo ka tirsan ciidamada ethoobiya ee kuwa- oo ku wajahnaa saldhig ay ku lahaayeen duleedka deegaanka halgan ee gobolka hiiraan oo weli si rasmi ah ee, looma shaacin khasaaraha dhimasho iyo dhaawac ee ciidamada ethoobiya ka soo gaaray qaraxaasi ha yeeshee al-shabaab oo sheegtay mas-uuliyadda weerarkaasi waxa ay sheegeen inay ku dileen labaatan askari oo ka tirsan ethoobiya ee weerarka ay ku qaadeen ciidamada ethoobiya oo eh, safar dhananka dhulka ah ku marayay ee deegaan oo hoos taga gobolka hiiraan gaar ahaan deegaanka loo yaqaano halgan ee gobolka hiiraan si kastaba ciidamada amisom ee ka socda wadamo kala duwan ee afrikaan ah iyo weliba wadamo kale oo soomaaliya taageera ayaa dowladda soomaaliya taageera ayaa waxa ay mararka qaar ay la kulmaan qaraxyo ay la eegtaan xubno ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab walow khasaare xoogan ay ka soo gaaraan weeraradaasi waayahay saaxiibayaal falanqeynta wararka qaybihii dhexad dambe ayaan isla soo gaarnay markana waxaan daqiiqado kadib isla eegi doonaa xubintii kalamaan ee barnaamijka subax wanaagsan saaxiibayaal saaxiibayaal subax wanaagsan meel walboo joogtaan iyo si walbo maqalkayga raadyaha cadaado oo idiin soo gaarayaba gabangabadii ama qaybihii dambe ee barnaamijka falanqeynta wararka ayaan isla soo gaarnay xubintii aadka u xiisaha badneed ee kalamaan kusoo dhawaada saaxiibayaal dhegaysa haboon
midnimada soomaaliya waa muqadas adna maxay kula tahay now war annagu horanu goonee aqoonsi baan doonaynaa adna habartayni ninkii aroso adeerkayna leewaaye war adna maxay kula tahay dowlad dhexe oo sal adag oo adna yaa minay xamar xisaab ku jirin waxaan dhihi karaahe adna maxay kula tahay boowe aa federaal inaa adeeray adigana ma qoondada dumarku waa geedka go'an war bal dadkan eega oo xaggee loo kala socdaa war maxaad ula yaabaysaa dadku waa kala maane ow duceeyey allay leedahay
haddaynan hashiinayn haddaynan hashiinayn waynaynu kala haranaa kala howl yaraysanaa war heesta cusub ee galmudug miyaa soo saartay war heestu hees cusub maahee horaa waxaa loo yidhi isma hurtaan heshiis ahayn kala hartaa ka haybatroon allow been kuma sheegin war kala har kala laalaadaa ka fiican bay ahayd mamaayadu war maahmaahadiinka kudheelana masgorato maswarsati kuhunga leedheh war waa in lays aaminin in aan lays aaminin baa ka roon war tusaale ahaan adoo socda haddaa suul dhagax ku dhiibsatid oo uu kaa go'o intuu kaa lulan lahaa inaad iska jartidaa ka roon war farta hun firigfirig makiingeeraaso leeray fadhimayla war maamaayadaha ku dheelina musharax madaxweyne ma sabraa la yidhi war musharax aan sabrin oo weligiis malxiiska ma faysal caluuraaba war ninkaas ma dhaxa waa madaxweynaha caalamka war naga tag malxiiskii shalay waa madaxweynaha maanta malxiiska maantana waa madaxweynaha berri waryaa mahmaadan cabdiraxmaan cabdishakuur miyaa ku dhiirigelinaysaa yaa aroo maamaad maxaa ugu dheelaysiin sii soco soo soco wax kuma siinaya karoone war mahmaadu saas ma ahayne been macallinkii dhiga ardadu waa ka barataabay ahayd war maahmaasaas mahayne aawkii gurugbandhoo arunyadhain boodbooda baradaayan ahayti war waxaada mahmaah maahan waa luuqad war yaara mahmaahyada ha ku cayaarinine horaa loo yidhi inantii hooyadeed haruurka tuntaa iyana haadiskiisa way baran war arrintu mahmaah waa ka tagtee balgabaya ii dhegaysta intuu gumucu xeer yahay in qabyaalad xidhan nahay xaashaa lilaahi iyo xigsin aynu maalinliyo miyaan dowlad xoog badan xaqiiqdii sugaynaa war ilaan haddaan maanta gabalgii waayey ciyaalka xaafadda jawaabka ku aruursaday intaasaan ku soo koobaya ayaanan sii badin war sanadkan waa sanadkii maskaxdaada waxaa ku jira laxaday waana waa idin haya haddii jiilaal jiito jiitiyo jiitin adag dhigo aniguba intaas baan ku soo koobaya warkay noo wada war ninkaa marmar sii loo joogo buulo burdu dhex istaaga war buulo burta ma ahane meesha maanta madaxweyne waana ka baxay waa beledweyne wuxuuna tegay dhuusamareeb waryaaraheen nin baa xalay ii yimi anoo hurdan wuxuu igu yidhi war baan kuu sheegayaa iga qaad wuxuuna igu yidhi galmudug waxaa lagu dhisay lacag badan wuxuuna ku dhismi doonaa lacag badan si kale yaan lagu lugoyn war adoo soo jeeda run aan kaa weynay miyaan adoo hurdaya kaa dhegaysanaa arooriyadab waa isfurtahay ma qaadatido war riidaba sagaala war lankuunka dhibac badsateen ahaan oday karamaad wareeray reer mudug awahan walaagee basarsadooe war shirkii lalahaa hobyu ka furmaya maanta waa la habsaamaya ma habeen dambaa war meeqaa la dhahaya dekadda hobyood baa la dhisaya maxaad noogu daalinaysaa war kalay lama goodliyaalisan arrimahan bariga dhah weligii maynka dhah rafatan waryaarahan intaad naga dhaaftaan warka malagdaaliska jubbaland maxaad war ka haysin war ma kaga warbixinaa musharax maa tahay warnimayo anu waxaan la yaabanahay ruushka hadda ka hor xiriirkaan u jarna dib annagoon xiriir ula yeelan buu madaxweynaheenii casuumay gardaradiisa ka warrama war ruushka waxaa booqasho ku tegay guddoomiyaha aqalka sare cabdi xaashi cabdulaahi isbooqashaba nagama dhexayn kadibna safiiray soo magacawdeen marka xiriirka waxaa soo celiyey halka nina hadda dowladda jirta og inaan xiriir lahaa jirna ruushka war hadda waxaad ka hodaamiyaa waddanka qurbujoog qabaan moogaa la wareegta warqadii horena wax ku qorna ma ka warqabaanba war wax ma ogida waraaqadii xidhiirka loogu jaro ruushka cabdi xaashimaa ninkii akhriya ee wuxuu ahaa cabdiqaasim salaad xasan wargeeli markii xiriirka loo jiray wasiir maareey muxuu akhrinaya warqadda si aan u xasuusano war asagaaba geli jira markaasoo muuse biixi raacay war isinka maanga ma inin leeyin dowlad naftiya oo kala maan ee war hashi gaagaxday doonayaan inay gujeeyaan wargeel ma taqaanide gujadayba ku kodlataa jig ii jigsa xariir caana ku raadi waaye war war ma haysiine shabaab waxay amar ku siiyeen odayaasha soo dhisay dowladda inay isa soo diiwaangeliyaan waxayna dhaheen hadday isa soo diiwaangeli waayaan dembigooda la dhaafi maayo waryaada naga aamusa shabaab ayagaa dembi ku jiraa dembi ma dhaafi karaan war xildhibaanadan goormay u yeeri doonaan al-shabaab war anu waxaan la yaabanahay shabaabka u yeeraya odayaashii dowladda soo dhisay dowladday soo dhiseen maka difaaca weyd war odayaashii dowladda soo dhitay maka dhacsa waayaan madiyada leegtana dowladda naftiya mardhowhan weeri doonaan war shabaabin wax la iska maqla hadday rabaan ayaga laftooda madaxweynaha mar hore u yeereeye ha yimaadeen war odada qamadiyii shabaab soo xuli ayagana afar iyo labaatan saaxa soo xadiraan arooda ani war ma idiin siiyaa arrintan isi yeerid iyo isi soo xulid waa kaweyn tahay afka ama sixaas camal u wada duleelaa dhammaantoodba war waxaa la yidhi midba shaar ha qaatiyo hub iyo shaabad gooniye shaki ma leh inay laba shabaab wada shaqeeyaan war lankagano aan shakadaas baryaawunba ii jiray waan adi hata iin sheegdi anuu horaa fahmi waayo odagan ciddoo la shaqeeyo hoy lamagoodle aan waa idinkii habsana bilaayi iyo saaqsaaqaas maxaa idinkeli mehiina miskergishiino war dadkaan ayagaa bilaayada gacmada ku raadsada adigaa daa taali laguu qabay dadkaan biyo kuleela loo qabay yaa oo kuwa ayaga jinni maa qabaan awowyaalan waxaan ka maqli jiri ilmaheeyow jira oo jooga oo jimco weliba jimaystay ilmahooda dhihi jireen oo kuwa ayaga awowyaashood ma u dacoynamaya maxay la hergeli la'yihiin war war ma haysiine safiirkii cusbaay ee qaramada midoobay ma la soo barakaystay ma la soo barakaystay war ayaantaanba waa la barakaysanaya warka naga dhegayso haddii soo joogi ee safiir la barakaysanayay waa ii kow maanta ka hor arro war adiga sagaarada gaadi maayo niyo warka naga sug maanta safiirkii wuxuu ka degay kismaayo axmed madoobana soo dhowow buu yidhi warka hooseon helayana wuxuu sheegayaa axmedow meeshaan ha isku dheejin in lagu yidhi amarna waxaa lagu siiya doorasho xalaal inay ka dhacdo kismaayona waa lagu yidhi agah awowgii la naaxidhiyo weynaa safiirkaani waa jifaday horta war waa james iswan ma taqaanid miya eegga awowgii la gubkaan sayidka isku taagay mareeji waanba warasan barado doontana baalilihaadu anuu waxaan u malaynayaa safiirkaas sidii nabadii nolol axmed madoobe inuu nan garaada u soo qori doono war ninkii naaga garaada badan guursada asagay u taallahay meeshuu mar lahaa shaax looma dirsan kara miya war shaax iyo nimbeelooyin qaraxii berriga ka dhici jiray xala baddow ka dhacay ma shabaab haddana badda qarax u raray war bareeno meel la yidhaahdo oo ka tirsan gobolka bari oo xeebta badda xasa xalay afar saac dhulgariir baa ka dhacay allow badbaadi wixii baddaasi beriga ku nool oo berigiyaanba balaayo iyo bac iyo buc xoolo doorka ugu qaraabo wayne baddiine malaayigii maa xariiri ka galaynaa qarax maad nagu geyseen war qadarta rabbiga ku qanaca naga aamus qandhaqal weyn ha ku dishe kana oodayaabe usmalaay maxaa ka qusaya sagaaradiis maa ugu tagna aroo dabaaliyow qaraabato isku uur isku calool waaye waana isku tufaano qaraabkay ka mid tahay qaraxan ugu geyni baddane war waxaa la yidhi sharci iyo kol haddaan heshiis lagu shaqaynaynin damac kuma shirkowdiyo ummadi sheegashiya been war yaa shartaadu gudban shaydaan xijaaban ka heri waysaye way ku haysataa waa ka hari doontaa waa ku haysataa hoy lamgadle maahan bilaay la adadalne maahan afrikaanka oo marooga ah balooliya dheelooyan bacdayn dhammaadaas marooya meehay u dambaysa marooya
waayahay saaxiibayaal wakhtigu ay naga idlaaday awgii inta ayaan kusoo koobaynaa barnaamijkii falanqaynta wararka ee raadiyaha cadaado tan iyo intaan ku kulmi doono barnaamijkan mid lacayna waa bahdii radio cadaado idinla sida iyo amaana allah